gudoomiye ku-xigeenka hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma doctor axmed cabdi aadan ayaa soo xiray tababar socday muddo shan cisho ah oo lagu kobcinayo aqoonta howlwadeennada kala duwan ee hay-adda sodma kaasoo diiradda lagu saarayay yareynta khataraha musiibooyinka la qabsiga isbeddelka cimilada iyo dhisidda adkeysiga bulshooyinka soomaaliyeed tababarkan waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha xarunta cilmi baarista musiibooyinka ah iyo sidoo kale tababarada ee sodma madax ka tirsan sodma iyo mas-uuliyiin ka socday hay-adda caalamiga ah ee balan international oo tababarkan qeyb ka ahayd ugu horeyn mid ka mid a aqoon-yahanada tababarka muddada uu socday bixinayey ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabaha howlwadeennada sodmo lagu tababaray ilala dariska ah oo aan la qabno kuwa aan la qabno iyo kuwa ilaga inuu gaarkaaba ayaynu falanqaynay oo si dabti ah gruborkana uga shaqaynay ugana dhammaystirnay hadduu ilaah yidhaahdo isbuucan dhan waxaan ku mashquulsanay markaas subject ahaan yaan u kala qaybqaybinay waxaan rajeynayaa inaan wax badan aan ka faa'idnay aad baan uga mahadinayaa plan international oo qayb weyn oo saldhig weyn kula ahayd gudoomiye ku-xigeenka hay-adda sodma oo tababarkan soo xireeya dhankiisu waxa uu dardaaran la wadaagay ka qaybgalayaasha
tababaradu waxay ka mid yihiin waxyaalaha muhiimka ah marka qofka noloshiisa laga hadlo nolosha oo dhan baa tababara maalin walba waxaa la kulmayso iyo khibradaha aad helayso ayaa tababara marka nolosha intaad nooshahay waxaad ku jirtaa tababar iyo waxbarasho sidaa darteed ayaa waxaa la yidhaahdaa experiensiga ayaa ayaa ugu muhiimsan marka nolosha laga hadlayo experience qofku inuu helo ayaa ugu muhiimsan waxaa laga yaabaa qofku inuu isweydiiyo markay dhammaato trainingku matalow maxaan ka faa'iiday inaa isweydiisaa laga yaaba laakiin culimada psychologygu waxay dhahaan marka qofku wax la baro ama exposed uu noqdo experience ama qof isaga ka maalan ka khibrad badan uu la shaqeeyo
hay-adda sodma oo si joogto ah uga shaqeysa in gargaar la gaarsiiyo bulshada soomaaliyeed sidoo kalena lala tacaalo xaaladaha musiibooyinka ah ee soo gudboonaada ayaa tababarkan ugu tala gashay in lagu xoojiyo fahamka shaqada iyo la qabsiga howlwadeennada kala duwan ee hay-adda ka howlgala